halkani waa redio ergo isha wararka Radio arrimaha Ergo.
bini'aadanimada
hagaag dhegaystayaal rediyo ergo ayaad nagala socotaan ramadaanul mubaarak ayaan hawada idinka leenahay markanna waxa aad ku soo dhowaataan wararkii qiimaha xoolaha waxaa soo jeedinaya maxamed saciid yemani
waa tahay dhegeystayaal ku soo dhowaada xubinta qiimaha xoolaha oo aanu maanta gebi ahaanba ku eegi doono sayladda magaalada caasimadda ee muqdisho geela qaliinka ah ayaa heerka ood ka maraya magaalada muqdisho soddon milyan heerka labaadna siddeed iyo labaatan milyan iyo shan boqol oo kun halka heerka saddexaadna la kala siisanayo siddeed iyo toban milyan iyo lix boqol oo kun oo shilinka soomaaliga magaalada muqdisho geela dhaqaalka ayaa heerka aad ka maraya toddobiiyo toban milyan heerka labaadna shan iyo toban milyan halka heerka saddexaadna lagu kala iibsanayo saddex iyo toban milyan looda qaliinka ayaa heerka aad ka maraysa shan milyan heerka labaadna afar milyan iyo laba boqol oo kun heerka saddexaadna waxaa lagu kala iibsanayaa saddex milyan oo shilinka soomaaliga looda dhaqaalka ayaa ka mareysa sayladaha magaalada muqdisho heerka koowaad lix milyan iyo afar boqol oo kun heerka labaadna waxaa la kala siisanayaa afar milyan iyo saddex boqol oo kun heerka saddexaadna saddex milyan oo shilinka soomaaliga lo-da dhoofka ayaa heerkood ka mareysa suuqyada magaalada muqdisho sagaal iyo toban milyan heerka labaadna shan iyo toban milyan iyo afar boqol iyo konton kun halka heerka saddexaadna ay ka yihiin saddex iyo toban milyan oo shilinka soomaaliga magaalada muqdisho adhiga qaliinka ayaa heer koowaad la kala siisanayaa saddex milyan iyo shan boqol iyo konton kun heerka labaadna laba milyan iyo siddeed boqol oo kun halka heerka saddexaadna ay ka yihiin laba milyan iyo boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga adhiga dhaqaalka ayaa heerkood ka maraya suuqyada magaalada muqdisho saddex milyan iyo laba boqol oo kun heerka labaadna laba milyan iyo afar boqol iyo konton kun halka heerka saddexaadna ay ka joogaan hal milyan iyo shan boqol oo kun oo shilinka soomaaliga iidaha dhaqaalka ayaa heerkood la kala siisanaya suuqyada magaalada muqdisho saddex milyan iyo laba boqol oo kun heerka labaadna laba milyan iyo lix boqol oo kun halka heerka saddexaadna ay ka yihiin hal milyan iyo sagaal boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ugu dambeyntii idaha qaliinka ayaa heerkood ka maraya suuqyada magaalada muqdisho saddex milyan heerka labaadna laba milyan iyo afar boqol oo kun halka heerka saddexaadna ay ka joogaan hal milyan iyo siddeed boqol oo kun oo shilinka soomaaliga xubintii qiimaha xoolahana dhegaystayaal xilligan waa naga inta